bismillahi raxmaan raxiim horta waa caasha waa mahadsan tahay kulanka madaxweynahan la yeelanay horta waxau ahaa safiirka soomaaliya ee kenya u fadhiyo ambasador jibriil ayaa cazumaad oo madaxweynaha uuna cazumay guddiga ganacsi haddaan nahay oo sector kasta anagoo wadana labaatan iyo toddoba qofa halkaan aan ka baxnay waxaan ka qeyb qaadanay daahfurka new muqdisho iyo elbor iyo maarata muqdishoda cusub n m g yaa la yirahdaa muqdishada cusub iyo elbor cusub maarata soomaaliya horumarka maarata wixii higsiga iyo wixii barnaamij maarata oo horumareed horumarineed oo muqdisho dhan marka oo barnaamijkaasaan marka annaga nagu nagu cazumay waxa waaye waa barnaamij fiican wanaagsan sida guddiga ganacsada aad baan ugu qanacnay waa barnaamij maarata soomaali dhan ay sheer ka iibsan karto hal milyan oo hal boqol milyan oo sheer oo min soddon iyo shan dollar ah sheerkiiba marka waxaan u aragnay waa fursad fiican oo ganacsatada soomaaliya meel kastoo ay joogto inay maarata waddankooda ay maarata wax maalgashi ku samaystaan soomaalidana waad og tahay kenya aaday u degan tahay ganacsatada waaweyn ayaa ganacsi waaweyn babalaarin ay ku leedahay marka waxaan u aragnay fursad weyn oo soomaali meel kastoo ay joogto caalamka ay ka joogto inay waddankooda maalgashtaan horumar ay maarata intay wax dad kale wax ka sugi lahayn nin kastana wax ku yeesho haddaad wax ka taasna waa astaan fiican nin kasta hadduu wax ku yeeshto ganacsiga maarata horumarkaas ninkasta wuxuu leeyahay maamada oo waddada maraysa oo maarata shaqada yar ku jirto hadday wax ku darsato elbork wax ku darsato dekad wax ku darsato marka waa fursad weyn ayaan kasoo aragnay annaga safarka annaga madaxweynahana kolley arrimahaasun baan kala hadalnay annagana waxaan dhaanay diyaara unahay waayahay new muqdisho idinkala hadlay bal dadka haddaad u faahfaahisid amaad xusuusisid new muqdisho maxaa loola jeedaa new muqdisho muqdishoda cusub yacnaha waxaa la rabaa barnaamij oo weyn oo ballaaran oo muddo dheer laga soo shaqeeyey waaye oo sheerar laga gadanayo waxaa ku jira elbor caalami ah waxaa ku jira dekadii oo caalami ah waxaa ku jira magaalo macnaha oo ballaaran oo muqdishoda hadda si ay tahay cariiriga planning iyo wax walba qorsheyn fiican leh ayaa new muqdisho la yirahdaa barnaamijyo oo wax badan ka kooban waay laakiin waxaan ka waxaa ugu muhiimsan eelboorka iyo dekad marka haddaan soo koobo waa magaalo cusub oo muqdisho macnaha laga dhex samaynayo oo waxeedii laga dhex samaynayo waa waxa dheena wadato oo facilitygeeda iyo amenitygeeda railway mustaqbal wax walbaba yacnaha balaninkeeda haddaa aragtid aad aadaan ugu qanacnay waa magaalo cusub oo wax dhan wadato oo qorsho fiican leh oo waddo leh oo maarata railway railway leh wax walba leh oo loogu talagalay wa marka muqdishodaas cusub xaggee ka bilaabanaysaa muqdisho gudaheeda le kolley waa meel adiga thirty kilometers meelahaas u jirto way meel oo fiican oo kolley dhulka waa diyaar wixii dhan waa diyaaraa la yiri marka waa muqdisho qayb ka mida le waay oo banaankeeda ah wayta elborka hadda tusaale ahaan elborka hadda lala tusay waa xaafad gudaheedu macnaha muqdisho meel cariiriu ku yaala landingka diyaaradaha dhibuu ku yahay hal ranway uu leeyahay diyaarado badan ayaa wadanka maarata horumarka kusii socdo siduu usii kobcayo garoonkaas ma xamili karo inkastoo koley ay fiican tahay in iyaga aad ka wareysatay laakiin sidii lanoo sheegay faahfaahintan la siiyey meel maarata oo ku filan ma aha yacnaha capacityga iyo baahida loo qabo ku filan maa garoonka hadda maarata kan hadda shaqaynaya ganacsada meel kasta ay joogaan wada jabuuti kuwa ka yimid meel kasta wefdi macnaha waxay ahayd conference oo ganacsatada meel kastoo caalamka ay ka joogaan south africa kuwo ka socdaa jiray kuwo kenya ka socda annaga kuwo jabuuti ka socday kuwo imaaraad ka socday kuwo oo weliba ganacsatada maarata rugka ganacsiga kuwa oo soomaaliya meel kastaa laga socday maahane waa wax usu maarata fikrad maarata meel kasta ganacsata soomaali meel kasta ay joogto inay ku midowdo oo barnaamijkaas maarata ay hirgeliso ay ka qayb qaadato oo horumarkaas maarata waddankooda nin kasta meel kasta uu joogo dhisto ayaa looga talagalay u ahaa ganacsadiina reer kenya ee soomaalida ah sidee u dareenteen marka fursadan iyo waxyaabahan hindisahan oo madaxweynaha idinkala hadlay micnaha qaab nooceed u aragteen marka dareenkiina muxuu ahaa hindisahan waxaan u aragnay hindise fiican oo qorshe fiican oo wanaagsan oo horumar leh oo soomaali dhan ay maalgashan karto oo maarata haddii wixii kastana maarata shuruucdii loogu talagalay oo caalamiya oo lagu maalgashan lahaana kolley oo lasoo bandhigo oo xoolihiina maarata ay damaanad leeyihiin sidana loo sheegay oo wixii dhanba marka waxaan u arkaa wax fiican soomaaliya meesha laga rabay mustaqbalkii wadada laga rabay inay ku socoto inuu maarata yahay barnaamij wanaagsan oo fiican oo hindise wanaagsan oona dhaqan geli kara aan aaminsanahay saasaan u aragnaa anaga reer kenya ahaan in la maalgashtana wadankana wuxuu ku horumari karaa in shacabkiisii meel kastuu joogo wax ku darsado oo maalgashto ilan waa ogtahay wadamo shisheeye iyo shirkadaha haddii loo dhiibo oo la yidhaahdo culeysyo badan iyo dano badan ayay yeelanayaan marka waxaan is leeyahay waa haddii transparency iyo sidii la rabay financial wax o dham haddii la helo iyo shuruucdii loogu talagalay haddii lagu sameeyo waa barnaamij aad iyo aad boqolkiiba boqol aan aaminsannahay
ganacsatada soomaalida ee dalka kenya kenya aad baad u maalgeliseen ganacsiyo waaweyn aad ka hirgeliseen toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor qofkii ganacsiga soomaalida ee kenya arkay iyo maanta marka la barbar dhigo qofkii arkay ku noqda labaatan sano ka hor qofkii joogay hadduu maanta dib ugu noqdo isbeddel weynuu dareemaya marka maxaad isleedihiin hindisahan cusub maadaama hore loo ogaaday ama laydin tijaabiyaba ganacsigii kenya ee soomaalida ay ku lahayd uu aada u horu maray kaalinta marka aad ku yeelan kartaan haddaad tihiin ganacsatadii soomaalida ee kenya hindisahan cusub intee buu la egyahay haddaad miisaan saartid wallaahi hadda percentage iyo waxaas kuma dhihi kari oo dare go-an kuma siin kara laakiin waxaan is leeyahay waa waa wax soomaalida sidai hadda kenya u maalgashatay horumarka ay gaadhsiisay sida bentiyaasa ahayd iyo xaafad isliisay tahay hantida meel kasta islii keliya lama dhihi karo backland halingam kaleleshua meel kasta magaalada nairobi daafaheeda dhan say u maalgashatay haddii taas oo kale ah sheer soomaaliya waxay ku horumartay aaminaada trust wax la yidhaahdo haddii sidaas oo kale wixii shuruuc loo sameeyo oo las aamino oo dhaqaalihii meeshii uu geli lahaa iyo sidii mashruuca uu ku socon lahaa wax walba transparent iyo shuruucdii loo loo dhimaystiro waxaan is leeyahay waddamadan geeska africa deg deg ayaa looga dabategi karaa oo horumarkaas waxaan is leeyahay waa wax wax soomaaliya u baahanta meel kasta ay joogto marka waa haddii intaas loo helo oo maarata dowlad waxaan ku xisaabsan dowlad moogta shuruucda haddii la adkeeyo dowlad kastoo imaato shuruucdii waa taallaa haddii saas la sameeyo waxaan is leeyahay waa wax barnaamij fiican horumar leh dhaqaalana waxay laba shay way u sameynaya income qofkii dhaqaala haddii uu ritaan uu ka helayo oo maarata faa'iido ka helayo oo haddana wixiina ay usii shaqaynayaan waddankana horumar kusii gaarayo marka waxaan is leeyahay waa wax aad iyo aad annaga waxaan is leenahay waa fursaddii ugu qaalisaneed oo soomaaliya dib wax loo gashan lahaa oo shisheeyaha looga maarmi lahaa oo wax badan maarata isbeddel lagu samayn lahaa haddii nin kasta oo waddamo kale uu maalgashto waddankiina sidaan ahaado maalin kasta baryaytan iyo waxaa lagu jiro taasaa looga bixi karaan liila marka adinka ma ka dhex aragteen fursaddaas aad sheegayso hindisahan cusub ee madaxweynaha u idiin soo bandhiga ma ka dhex aragteen fursad ah intaasaad sheegaysoo dhan in macnaha waddankiina dhaqaale la geliyo qofkiina lacagtiisii ay u shaqayso faa'iidana u dhasho macnaha dhinac walba ay faa'iido macnaha ay ay hesho ma ka dhex aragteen fursaddaas hindisahani aad iyo aad aad iyo aad iyo aadaan ugu dhex aragnay waana waana arkayaa marka annaga ka ganacsi ahaan fursad ballaaran aan ka dhex aragnaa madaxweynaha ma idiin sheegay xilliga rasmiyan hindisahan ay tahay in la dah furo oo uu dhaqan galo oo sheerarkiina ay bilowdaan madaxweynaha waa noo sheegay hataa wuxuu noo sheegay financial retaank iyo wuxuu dhan dad idiin sharaxayna waa idiinsoo isla kulmaysa inuu dhahay marka waktiga cayman oo xilligaasna ma dihin lakiin waa wax hadda diyaarsanoo haddii mar la dah furay in shan sana laga soo shaqeeyey suu noo sheegay shan sana barnaamijkaas laga soo shaqeeyey marka waxaan isleeyahay waa wax la maarata wakti dhow bilaaban doonaan ayaa inooga dhigay madaxweynaha saasaan saasaan rajaynayna marka dadka soomaalida hadda ku dhegaysanaya ee muqdishadan cusub korka uun ka maqlay maxaa dadka maaragtay hindisahan aad ugu fasiri lahayd guud ahaan wala hindisahan hindise fiican oo qiimo leh oo wanaagsan oo oo horumar leh wax kasta dhan kasta haddii laga fiiriyo dhan kasta haddii la yidhahda horumar muddada sidii maarata maalgashiga maarata sheerka wax walba oo cad yahay waa og tahay soomaali entrepreneurs dad ganacsiga iyo maarata waxaas aad u yaqaano marka haddii fikraddii ganacsiga ay yaqaaneen oo haddana sharci sharci iyo shuruuc loo sameeyo waxaasle waa waa wax maarata lagu dhiiran karo oo la maalgashan karo meel kastoo la joogo shuruucdana maarata haddii la adkeeyo waxaan leeyahay waa horumar deg dega lagu gaara soomaaliya waad og tahay hadday wax bilaabaan ay is aaminaan oo wixii ay ku kalsoon yihiin kalsoonida haddii ay full hundred percent tahay isla markiia wixii ay dhaqaaqayaan horumarna la gaaraya saasaan aaminsannahay qaab kalsooni idin gelin kara madaxweynaha ma idiin soo bandhigay ha waa noo soo bandhigay si fiicanuu noo soo bandhigay shuruucda iyo wax dhanba hataa wuxuu yidhi khudbadiisa ay ka mid ahayd wixii sharciga loo baahan yahay oo wax kasta ah diyaaraan nahay wixii wax badan waa sameynay wasiirka dhaqaalaha ayaa maarata finance minister ayaa ka hadlay wixii loo dhiman wax badan waa sameyn haddii wax dhiman yihiin waa dhamaystiraynaa ayuu noo ballan qaaday marka waxaan u aragnay waa wax dowladda aad iyo aad ugu maarata ugu go-anta inay maarata dhaqan gasho oo si fiican shaqada maarata shaqooshaas ay bilaabato